السلام عليكم آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وهذه السلام يا دمانتين هذه آد أيان أقوم بها النغية intii soo qabanqaabisay xafladdan quruxda badan ee aad ku marti qaadeen aniga wafdigii la socday intiina ka soo qayb gashay wakhtiga u soo hortayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaanan xafladdeeda gelin waxaan jeclaan lahaa marka hore in aan xoogaa raalli geliyo walaashay jamiilo qaraar raaciga luu gabdhaha oo u raanaan jireen maaqa wax ku dhacay sheeke maanta aad baan ugu kaaga ma kaaga raaligelinayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad gaara u jeediyo gabadhii yarayd ee halkan qofta la yidhaahdo shacni meeday shacni marka waxaan rabaa inaan siiyo a sign copy of my book buuggayga oo saxiixa inaan siiyo raba insha allah si ay wax badan uga ogaato dalkeeda ayaan jeclaan lahaa fanaaniinta runtii caawa saha kiiraadale ee wanaagsan meeshaan lagu madadaaniyeyna aad iyo aad ba u mahadsan yihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadnaqo wafdiga jubbaland ee nagala soo qaybgelay xafladda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan leenahay jubbaland waa puntland puntlandna waa jubbaland taasaad ku talagelaysa maadaama idinka weynahayna waxaan rajaynayaa in inta aad cagihiina ku istaagaysaan oo ka soconaysaan ood ka gaamuraysaan wixii talo iyo taageeraad nooga bahantihiinna puntland waad ka helaysaan insha allah waxaan rabaa runtii in aan anigoo ku raacsan saaxiibadii iga horreeyey in aan si gaara idinkaga mahadnaqo jaaliyadda puntland meel kastay joogaanba sidii wanaagsanay ee aada noo garab istaagteen ma walba noo garab taagan tihiin laakiin si gaara waxaan idinkaga mahadnaqayaa sidaad uga qayb qaadateen abaartii dadkiina aada u soo taageerteen u saacideen aad iyo aad baad ugu mahadsantahin si gaaraan idinkaga mahadnaqeen runtii abaartan dhacday oo runtii ahayd abaar aada u xun sida dadku ay sheegeen waxaa laga gudbay waxay ahayd midnimo culummadeennii ganacsatadeennii xukuumaddeennii qurba joogteennii iskaashigeennii ayaa lagaga gudbay dhibaatadii abaarta iskutashi puntland ayaa lagaga gudbay ma ahayn oo keliya dadka reer puntland waxaad badbaadisay waan ogtihiinoo soomaali badan ayaa waxay ku soo qaxday puntland dadkii inoo yimid dadka puntland waa ku mahadsan yihiin wanaag badan bay muujiyeen wixii aada puntland u soo dhiibayseenna in badan waxaa lagu badbaadinayay soomaali kale oo dhan insha allah waxyaabaha aanu ka barannay waxaa ka mid ah arrintan bishii february laba kun iyo lix iyo toban ayaan isugu yeeray hay-adaha qaramada midoobey ka jooga puntland iyo waxa loo yaqaano international n g oska nimankan magaca soomaalida ku qaraabta oo ku tuugsada waxaan u sheegnay in abaartu ay dhici doonto we knew waan ogey waxaan ka codsannay inay sameeyaan contingency plan wax la yidhaahdo inay ku talagal suubiyaan maadaama ognahay abaarta inay imaanaysa waa bishii february laba kun iyo lix iyo toban hal sano iyo iyo bilo ka hor haddana waa ku celinayno waad arki jirta annagoo abiil mar walba suubinayno waxay ka qabteen ma jirin waxaa la yaablan idiin sheegahaya waxaa noo yimid nin weyn oo madaxda u n ka mid ah waxaan ka warnay dhibta abaartu ay leedahay ee siday dadka u saamaysay wuxuu ku jawaabay wax hadda aad joogtaan waa abaar laakiin famin majaaca miidnaan gaarin gaajadii lama gaarin weli waxaan ku ihi ii micnee waxay tahay gaajo marka wuxuu yidhi waxaan ku micnaynaa famin markii sagaashan boqolkiiba ninety percent of life stock boqolkiiba sagaashan xooluhu markay dhintaan saddex bilood gudahood micnaha markaas ayaanu donariska haddaan wax weydiinno ay noo soo jawaabayaan kabacdi aanu siin doonaa waxaan ku tashanayna dadka noocaasa wey markaasaan go-aan gaaray marka in ilaahay deeqiisa iyo dadkayaga mooye cid kaloan ku tashanayna aynaysan jirin roobkii waa da-ay shalabey haddana waxay lahaayeen lacag baan u aruurinaynaa abaarta dabcan alxamdulilah hadday inta lacag aruuriyaan dadkay gaarsiinayaan waxbay ahaan lahay way jiraan hay-ado runtii ilaa xad yacni wax qabtay laakiin haddana waxaan idiin sheegayaa waxaa lagu tashanayaahi aan ku tashan karnaahi mar walbaaba waa ilaahay iyo iyo ummaddeenna inaanu anugu isku kalsoonaano isku fillaano ayaa muhiim noo ah mar walba taasu taa weeye waxaa loo baahan yaha marka abaarta waa naqaan soomaaliya waa abaar siglikal ah oo mar walba imaanaysa waagii hore waa la socotaan cycalku waa dheeraan jiray tobankii sano mar baa abaartu dhici jirtay lixdan iyo afartii waa dhacday baastaanay toddobaatan iyo afartii waa dhacday oo daba dheer siddeetan iyo toddobadii sagaashan iyo saddexdii yani cycalku wuu dheeraa laakiin sababta hadda ay mar walba u soo laabato labadii sanaba mar annaga hadda roob fiican waxaa noogu dambeeya laba kun iyo afariyo tobankii waxaa weeye waxaa lagu ciyaaray bi'adii environmentka ayaanu burburinna ku ciyaar waxaan u baahnahay marka waan ognahay abaartu hadda sanadkan way dhacday sanad dambe haddii joogo sanadka labaad inay dhacayso hubaal wey waxaan u baahnahay marka intii mar walba wax shoorteena hoose inta lagu ordo aanu markay timaado aanu ordi lahayn in balaan laga yeesho oo long term balaan aan leenaha muhiima taas weeye tababarta keentay in dowladda puntland juhdi badan iyo wakhti badan ay geliso in biyo la helo sababta sababta yacni abaartu waxyaabaha ka qayb qaata culayskeeda inuu yaraado waxaa ka mida biyo waxaan ogaanay hadda abaarta hadda ahay dadku raashin way helaan somehow si un bay u helaan raashinka qurba joog baa jirta dadkii puntland dad extended familygooda iscaawiya soomaali baanu nahay waan dhaqaanaa dadku raashinka waa helayeen laakiin mar walba dhibtu waxay biyo la-aan bay ahayd saas daraaddeed annagu hadda koor waan ku dhawaan wala soconnaa annagu mootaan leenahay erey baan leenahay ereyga waxaa weeye meel kasta oo puntland ka mid ah degmo walba iyo tuulo walba inay hesho hal ceel iyo hal jid hal ceel iyo hal jid taa micneheedu ma aha in dowladda cabdiweli wax yar baa wakhtigeedii haray inay tuulo walba ceel geynaysa maaha inay tuulo walba jid geynaysa maaha wixii aan qaban karnay waa qabannay intay ceel qodi karnay waa qodnay laakiin waxaan rabnaa inta naga dambaysa tusaale aan u noqonno inaan tilmaanno inaan idhaahno intaan baan joognaa ceele waxaan rabnaa adna inaad ku darto intoo kale is a shame really wax aada loogu xumaado weeye inaan ku noolahay qarnigii koob iyo labaatanaad dadkeennuna ay bilaan u dhintaan waa nasiib daro waana awoodnaa inaan samayno waxay u baahan tahay fikirkii waxay u baahan tahay aragtidii waxay u baahan tahay juhdigii waxay u baahan tahay in lagu dhaqaaqo ay u baahan tahay haddii lagu dhaqaaqana waa la gaaraya hubaaltaas wey intaan idin sheegay waxaan rabnaa ma aha biyaha buntland hadda inaan magaalooyinka waaweyn dabcan magaalooyinka waaweyn biyo fiican bay u baahan yihiin hadda anagu the biggest water project in soomaaliya wuxuu ka socdaa insha allah boosaaso la socotaan bay la tahay waxaa weeye biyogelinta oo ilaa lacag toban milyan oo yuura ay ku bixi doonto insha allah magaalo kasta oo puntland oo weynna waxaan rabnaa inay hela- helaan biyo nadiifa oo haddana jaban dadku inay helaan sidoo kale marka in intii aan gaari ka aan gaarno waxaan idiin sheegayaa for example waxaan idiin sheegayaa meesha la yidhaahdo een, yadan yoobil waa meel u dhow meesha la yidhaahdo magaalada isku shuban ayaa waxaan ka samaynay war wasaaradda environmentka ay qoday waxaa ku baxay lixdan kun oo doolar waa lacag yar lixdan kun oo doolar laba bilood ayaa biyihii gal dadku ay cabayeen waxaan u baahanahay marka sidoo kale marka ceelasha laga soo tago inaanu samaysano waxaa la yidhahda water catchment programs inaan biyaha ceshanaana laga rabaa waxaa arkaysaa roobkaa da-aya qardha waa aragteen baa ola tahay wax biyo mara ma aragteen markii roobku doo qardha haddana maalin waa ooman tahay mar walba waa on waa biyo la waxa biyo marana waa aragteen waxaan u baahanahay marka inaan biyaha ceshano xataa waxa weeye even dadka ganacsatada ahi oo lacagta haystaahi hadday iyagu xataa samaystaan daamis yaryar oo biyaha celiyaan toban jibbaana lacagtooda ka faa'idi lahay oo iibin lahay biyaha xareeda markaad lacagtaada boqol kun oo doolar markaad gashato water catchment program dadkana waa u faa'iidaysay dhaqaalana waad ka helaysaa waana jeclaan lahayn ganacsatadeennu inay maalan waxyaabaha noocaasa ay wakti geliyaan oo ay ka qayb qaataan taasu taa wey arrimaha hadda ku celceliseen oo ah kaabayaasha dhaqaalaha waxaan rabaa ilaa maalinta ugu dambeyso oo anigu aan ka tegay puntland dhagihiinu inay maqlaan oan ku celcelino kaabayaal dhaqaale Een, sababtoo ah waxaan ognahay muhiimadda ay leeyihiin muhiimadda ay leedahay waxaa weeye oo walaalkii qof baa ka hadlaayay maalgashi waxaa u malanaya bashir baa u malanaya. Mr. Saciid ba maalgashi uu ka hadlay waddanka see loo maalgashanaya waad ogtihiinoo waxaan nahay dal qani ah oo dhaqaalo badan haysta puntland waxay leedahay xeebta u dheer soomaaliya soomaaliya waxay leedahay xeebta u dheer africa waxaa ka buuxa malay waxaa ka buuxa kalluun waxaa ka buuxa nooc kasta oo marine resources ah waxaan leenahay de- yani eh, waxa la yidhaahdo the highest per capital life stock in the world waxaan leenahay markii lasu qaybiyo xoolaha iyo dadka adduunka anaga ugu badan waxaanu leenahay macdan waxaanu leenahay shidaal waxaanu leenahay nooc kasta maalin dhoweyd waxaan qaaday dhagax yar oo nin ii dhibay oo laga meeshan la yidhaahdo een, eh, xangi waxaan geey dubaay been sheeg waa haya hadda wuxuu ku jiraa telefonkayga waxaan geeyey meelaha macdanta laga laga waxeeyo wuxuu noqday sixty seven percent cobor cobor buu noqday lixdan iyo toddoba thirty fourna wuxuu noqday een, may een, a- a- ma xasuusta hadda nickel nickel waa kaas thank you way kuu muuqataa marka waxaa yani dahab baa ku jira cobor baa ku jira jibson baa ku jira iron baa ku jira haddana waa gaajaysannahay aragti baa la rabaa marka laga soo baxo waxaan u baahannahay marka laba wax baa naga maqan waxaa naga maqan financial resourceski lacagtii aan kula soo bixi lahayn iyo waxaa naga baxan know-howgii iyo technolojiyadii labaasaa naga maqan wixii waa haynaa maxaa naga maqan aqoontii iyo lacagtii aqoontii lacagtii sow ka imaanayaan waa inaad dibadda ka keensataa waa inaad maalgelin dabada waa inaad heshaa si aad u hesho waxaad u baahan tahay infrastructure sababtoo qofka maal gashanayaahi horta soo inuu aeroboort ka soo dega hela maaha waddo uu qaado inuu helo soo maaha waxa uu soo saaro dekedii laga dhoofin lahaa inay jirto soo maaha inta haddaan la helin cid imaan mayso thats why dhaqaalaha waxaa la yidhahdaa waxaa la jira- waxaa jira fik- fikir la yidhahdo concept la yidhahdo crowd in effect waxaa weeye markaad public capital abuurto public capital waxaa weeye waxa dowladda abuuri karto oo ah jidadka een, aeroboortooyinka dekadaha public capitalka ayaa crowding in waxay keentaa private capital haddaan wax baranay intaasaan baranay waxaan rabnaa marka si maalgashi loo helo inaanu ku dadaalno inaanu helno kaabayaal dhaqaale dalkeena ka samayno waa wadnaa intii ay ka gaari karna waa samaynaynaa intii kalena kolley waa lagu dari doonaa insha allah cid naga dambaysa ayaa ku dari doonta maxay keenaysaa marka kaabayaasha dhaqaale maalgashi bay keenaysaa maalgashi wuxuu keenayaa in la maalgashado natural resource keeni in la maalgashado waxay keenaysaa shaqo abuurid waxaa idiin sheegayaan puntland waa dhul weyn dad badan baana ku nool dadka hadda dhallinyarada ah oo maanta shaqadoonka ah dadka la yidhaahdo involuntary unemployed dadka ayagu shaqo raadinaya oo shaqo raba oo shaqala konton kun ilaa boqol kun kama badna waxa marka annaga nagu filan waa yaryihiin runtii markaad eegto marka dhowr mashruuc oo kaabayaal dhaqaale ah oo keena maalgashi caalamihi waxay keeni kartaa qof inuu shaqo helo waxay keenaysaa in dhaqaaluhu horu maro productionkii inuu zaa'ido employment opportunities buu keenaysaa productive clusterskiyaagii productionkii inuu bedelaysaa life stylekii dadkaa isbedelaya horumar baa la gaaraya Een, arrimaha marka kaabayaasha dhaqaalaha waxaasaa la qabtay anu hadda wax- inaan ku wareero ma rabo oo wax badan ka idhaahdo laakiin muhiimadda mar walba anagu aan ugu dadaalaynahay in la fahmayaa rabnaa taasna weeye arrinta aan uga daleena waxaan rabaa arrin kale caawa inaan iyana taabto oo ah ku saabsan een, arrimaha federalismka waxa la yidhahdo waa muhiim inaan fahamno Een, puntland waa la socotaan oo waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee soomaaliya ee federalism laga hirgeliyo waa the mother of federalism hooyadii iyo aabbihii federalismka puntland wey waxaan aada ugu faraxsannahay ajandahaas puntland ay lahayd maanta inuu yahay reality oo soomaaliya meel walba laga abuuray dowlad goboleed waa soo dhowaynaynaa si walaala ay sheegeen jubbaland baa ugu horreysay oo mataan noo ahayd waxaa ku xigtay gobollada kale een, maxaa la yidhaahdaa galmudug south west iyo hirshabeel ajandihii anagu aan soomaali ka lahayn oo hirgelaya weeye waa inaan marka dhiiri gelinaa in qolo walba maamulkeeda samaysato daawowdo wax een, eh, isku filaato waxeeda soo saarato ku barwaaqowda meesheeda waxaan kornaa inaan u sheegna dadka federalism ma rabno waa xun yahay waa fiican yahay meesha maanta ma jirto federalismku soomaaliya maanta is the law of the land sharciyadda dalku waa federalism today ama rab ama ha rabin ama jeclow ama ha jeclaan is the law of the land waxaan rabnaa marka een, ma wanaagsan yahay mise waa xun yahay anigu waxaan aaminsanahay inuu soomaali daawo u yahay wanaagsan yahayna laakiin inuu xun yahay iyo inuu fiican yahay weli maba aanan tijaabinba hala gaaro maxaa marka aan u aaminsanahay inuu fiican yahay sideeda dowladnimada waxa la yidhaahdo waxa ugu muhiimsan qofka shakhsiga the sovereignty of the individual xorriyadda iyo protectionka qofka individualka ayaa muhiima dowladdu marka waxaa la yidhaahdaa sharciyan ayada ayaa leh waxaa la yidhahdaa monopoly power on violence dowladda ayaa wax xiri karta dowladda ayaa yani awoodda wax lagu xiro wax yani powerka yani violenceka dowladda ayadaa leh, ayadaa la siiyey laakiin waxaa rabaa marka sharciyadaasi awooddaa dowladda la siiyey waxaa la rabaa dadku inay ka nabad galaan dowladda laftigeeda ayaa la rabaa in laga nabadgalo see looga nabadgelayaa waxaa looga nabadgelayaa in sharcigada amase waxaa wey powerka la qaybiyo si horsantala loo qaybiyo oo maxay tahay in la kala saaro waxaa la yidhahda executive branchka oo ah dowladda fulinta baarlamaankii oo oversightkii leh iyo maxkamadii judiciary waa leena filis maxaa loo aadaa marka waxaa la yidhaahdaa separationki of powerski dadka yani awoodda la qaybiyey weli kuma filla powerka marka si vertical ah waa in loo qaybiyaa oo ay jirtaa dowladdii federaalka ahayd dowlad goboleedkii gobolkii degmadii mid walbaaba baawarkiisa leeyahay maxaa la diidayaa marka waxaa la diidayaa awooddu inay ku ururto hal shaksi hal gacan hal magaalo iyo hal gobol inta la rabo inaan fahamnaa intaa weey kow intaa markay dhacdo waxay yaraynaysaa marka in la abuse gareeyo soomaaliya dowlad baan ahay xamar baa duntay markii xamar duntay su-aal dhan waa duntay waay haddii xamar dowladdii ka duntay maxaa baydhabo u dumaysaa maxaa garowe u dumaysaa maxaa burca u dumaysaa sababta awooddiiba hal meel taalay markii duntaan somaaliya waa duntay marka ma waxaan rabnaa soddon sano kabacdi afartan sano kabacdi intii haddana dhacdo oo la kala cararo miyaa la rabaa maya waxaan rabnaa marka hadda anigu xamar kama warqabnaba waxay qabato runta idin sheegin wax badanna kuma qabno hadday ficnaato alxamdulilah hadday xumaato waa ficnaana anagu meeshaadaan joogayna sidaan ahaanayna federal diidku waxay yidhahdaan baa idin sheegayaa marka waxay yidhaahdaan dalka waa la qaybinayaayo qabiil baa loo kala qoqobayaa qolooyin jooga s y l baa warkaas yidhaahda s y l nineteen forty three bay ahayd waan ka soo tagnaa hadda two thousand seventeen baan joognaa ya moralka ayaa wax lagu xoqoqayaa mataqaana waxaa laleeyahay s y l soomaaliya ha noolaato ha noolaato soomaaliya waa fiicannahay hal baa idin sheegayaa marka ethiopia waxay qabtaa waxaa la yihahda ethnic federalism tigree waa tigree amxaaro waa amxaaro soomaali waa soomaali bishunguul waa bishunguul qolo walbaaba meeshayday barwaaqo ku qabtaa etoobiyana maanta horumarka ay gaartay weligeed ma gaarin orda tagtaga jigjigaab taga dirdhaba taga harar taga horumarka la gaaray federalism baa lagu gaaray gobolka hadda soomaalida luqadda languageka medium of instruction medium of waxa weeye eh, yani luqadda yani sharciga ee ah waxa la yidhaahdo en, eh, administrationka maamulku waa soomaali amxaar sidoo kale tigray sidoo kale marka haddii anagu kalaan federalism waxa la yidhaahdo amase eh, federalism qabiil ku dhisan maba advocate garaynayno laakiin haddiiba ay jirtaba shiddo xataa ma laha wax dhib uu leeyaha ma jiro mideeda kale khalad kaloo la fahmaan idin sheegaya waxaa leeyahay shan madaxweyne miyaa waddanka ka jirta hal madaxweyne muxuu u jiri waay horta sideen baan idin sheegaya federalism micnadu waxaa weeye waxaa la qaybsanayaa responsibilityga mas-uuliyaddaa la qaybsanayaa haddii mas-uuliyadda la qaybsado baawarkana waa la qaybsanaya yeah we share responsibility and we share power yeah marka puntland boqortooyo sheegan mayno laakiin madaxweyne waa la hadlaysaa weligeed taa micnaheedu ma aha inaan undermine garaynayno dowladdeenii wanaagsanayd haddii cabdiweli garowe joogo inuu dhib ku yahay maxamed farmaajo maaha sax u qaadanno waa madaxweynaheeni dalka madaxweynihii federaalka weeye karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo soo dhoweyntiisa iyo cisadiisu yeelanaya loogana dambaynaya his our president laakiin in puntland jirto in jubbaland jirto in south west jirana dhib ma aha dhib kuma noqonayso insha allah xataa waxaa dhacaysa inuu sheegay hadda etoobiya gobollada haray iyadoo federali- federaal ah oo federalismka jiro oo qolo walbaaba horumarkeeda samaynayso waxaa ii sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaa jira maalan gobollo dalka kale ka haray shan gobol baa jirta etoobiya waa gobolka soomaalida gobolka canfarta oo la yihahda bishanguul oo la yidhahda gambeelle oo saad suudaan dhankeeda ah iyo qowmiyadaha saadka waxa la yidhaahdo oo qowmiyadaha uu ka dhashay ra-iisul wasaaraha hadda jira waxaa lagu kabaa miisaaniyadda dowladda dhexe micnaha boqolkiiba one percent miisaaniyadda dowladda dhexe ayaa ayagana la siiyaa si ay u soo gaaraan gobollada kale innaga marka haddii qolo ayadu gobolkeedu si gaara barwaaqo u noqdo sida puntland oo kale taa micneheedu maa inaan ilaaweyno walaalahayaga kale ee dhibaataysan micnaha waxaa weeye annaguna horumarka iyagaan samaysanaynaa waxaa haddana lagu waajiba si marka haddii walaalkaaga dariskaaga ay u dhibaataysan yahay dee adigu ma gaarayso horumar horumarka wax ma tarayo marka waa la qaybsanayaa resourcea dalka hantida dalka taalla waa la wada leeyahay in la kala guuray maaha ya federalism hadduu dhacay micnaheedu maaha in la kala sharaafta in la kala qaatay maaha micnaheedu waa la istaageerayaa waa la isgacan qabanayaa waana la horumarayaa dhammaanteen intaasaan kaga haraya federalismku maanta waxaan rabaa arrin kale inaan ka hadlo uu ka hadlay ugaas cumar uu ka hadlay waxaa weeye cadaaladda waxa la yidhahdo horta cadaalad ilaah baa sugi kara cabduliil ma sugi karo cid kale ma sugi karto ilaah baa sugi kara laakiin waxaa laga rabaa inaan dadalnaan oo laka rabaa waxaa xasuustaan oo annagu kaambeynka maraan ku jiray waxaan laba cadaalad baan ballan qaadaynaa cadaalad waa cadaalad deegaan deegaanka in la- loo cadaalad falo oo gobollada qaarna aysan horu marinin qaarna aysan deb dhicin waxaan idiin sheegayaa waan ka degnay laamiga meel kastana waa tagnay gardafuw waa tegey intii qofba qofka gardafuw ka hadlaayo waxaan rabnaa marka in qolow in la qaybiyo resourceka dalka jidadka la qaybiyo ceelasha la qaybiyo iskuullada la qaybiyo waxbarashada la qaybiyo waxaan idin sheegayaa hadda puntland tuulo kasta oo puntland maanta tuulo kasta waana tegi karta kusoo wareegi kartaa tuulo aan lahayn iskuul intu doon hala ekaadee iyo caafimaad ma jirto maanta
haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo ceelasha hadda laydiin sheegayeyna gaalkacyana kamaanaan qodin garowna kamaanaan qodin gorsana kamaanaan qodin waxaan ka qodnay gobollada iyo tuulooyinkaan ka qodnay inay biyo helaan dadku waxaan rabnaa marka in loo sinaado cadaaladda sababto waa qof kasta oo puntlandihi waana is- xuquuq waana isku waajib ko cadaaladda shaksiga ah waxaan ku dadaalnaa annagu dad waxaa jira qaba historical injustice cadaalad darro soo jireena waa taqaanaan baan u malaynaya waxaan ku dadaalay inay helaan cadaalad helaan maamulkay ka mid yihiin in loo sameeyo affirmative action wax la yidhaahdo in si gaara ayaga loo xuquuqda gaara loo siiyo sababtoo ah waxa loogu eexanayaahi waa positive discrimination maaha in kuwa ka ka eexanayno ayaga positive discrimination wuxuu keenayaa cadaalad darradii aan galla inaan saxno wey waxaa jirada maalan deegaanada sida gaarka ay u degaan example xero jaalle dhowsa iga maqasha maan u maraynaya maanta xero jaalle waxay leedahay laba iskuul iyo isbitaal iyo ceel dalaad ten percent boqolkiiba toban scholarshipka aan helo boqolkiiba toban ayagaa la reserve gari la siiya ten percent boqolkiiba toban ayagaan siinaa kumana xirna merit bundo kasta uu haysto boqolkiiba toban ayagaa iskale dad idiin sheegi markaa waxaan weynaa kuwa aan siinaan weynaada iyaga kow boqolkiiba tobanna waxaan siinaa scholarshipka dadka ku nool da- meelaha fogfog sababtoo ah waxaan ognahay ardayga garow wax ku baranaya iyo ardayga ku baranaya meesha la yidhaahdo en, eh, eh, meesha la yidhaahdo caluula isku buddo keeni mayaan sababtoo iskuullada kala fiican dhaqaalihiiba kala wanaagsan macalinka fiicnaabaa jooga maxaa loo baahan yaha marka waa cadaalad daro haddaan idhaahno meerid keliya ha la eego boqol kiiba siddeetan meerid ha lagu galo boqol kiiba labaatan qaar tobanna waxaan siinaa minority-ga tobanna waxaan siinaa dadkaas gobollada kala ku waxaan rabaa inaan idin sheego sidoo kale waxaan u gudbiyey qoraal dhowaan guddoomiyaha baarlamaanka waxaana ka codsaday inuu furo baarlamaanka puntland si dadka ka maqan ee reer puntlandihi baarlamaanka ay representation ugu yeeshaan siduu sheegayey baarlamaanka puntland lixdan iyo lixda ah boqolkiiba kun dadka puntland ka maqan yihiin xataa qabiilada dhexdooda markaad eegto ya qabiilka dhexdiisii ka soo qaada ma jirta dhexdiisi cadaalad daraa ka jirta soo ma qaarna waa ku jira qaarna kuma jiraan maxaa mid ugu jira midna ugu jiri waay maxaa lagu beesgarayay markii hore waa dadaaleen 1990 markii la abuurayey intaasay ahayd xalku markii xal bay ahayd laakiin xaq ma ahayn hadda xaq la raba inaan raadino marka haddana la ka raba Waxaa weeye marka dadku ma kala fiican yihiin waa maya hadda dadkaan ka hadlaynay een, eh, oo dadka laeb socon ka hadlayn hadda waxaa xasuustaanu civil warkii maraykanku waxa uu dhacay maxay ahayd maxaa ugu weynaa muxuu ka bilowday slaverygii la dagaalankii addoonsigay ahayd ya abraham lincoln marka ereyguu yidhi wuxuu yidhi a house divided ya soo ma ahayn against itself cannot stand yani wuxuu yidhi guri qaybsan dhexdiisa midna uu yahay slave wuxuu da- ku daraamalaya uu yidhi a government cannot endure permanently half slave half free wuxuu ka wada waxay ahayd dadku haddaysan cadaalad helin haddaysan sinnayn haddii mid dareemayo inuusan stake ku lahayn waxa meesha ka jira gurigaas guri fiican warma noq- noqon mayo hadda waxaan lahayn ku dayo puntland ku dayo soo maahay waxaa ku dayanaysaa horta waa inay qurux badan yihiin baa la rabaa soo maaha. it has to be beautiful markaad hadda qurbaha timaadeen waxaan u marinayaa you you tasted waa dhadhamiseen racism wuxuu yahay ya waxaad tahay madow black waxaad tahay minority with an accent waxaad tahay muslim soo maa waxaad tahay qaxooti refugee baa tahay adigu waaba timid dool baa ku timid innaga kuwii nala deganaa weligood ilaa aadin iyo xaawo ayaanu ku samaynaa discrimination is it right sax miya ilaah baa idinku dhaashay waxaan rabaa inaad mishinkiina ka dhigataan take your a purpose you you have to have a purpose in life noloshu inay micno kuu leedahay waxaad higsanayso ood samaynayso waa inay jiraan ka dhigta mishinkiina inaan dadka soomaalida isdulmiyin inaan walaalkaa la dulmiyin ka dhiga mission ka dhigaadi make it your mission taas taasaan kaga baxaya sababto waxa wax aniga aad ugu weyn u gubayo arrinta kale aan idiin sheegaya oon ka hadlayn waxaa weeye barnaamijkii democratizationka puntland in laga dhigo la dimuqraas gareeyo annagu laba kun iyo shan iyo tobankii waxaanu la baasgaraynay inkastoo dowladdii cabdiraxmaan ee barnaamijkaas shaqo fiican ka qabatay in legislationkii la baasgareeyo dib loo baasgareeyo oo la saxo wixii dib- wax xun ka khaldan ay jiraan kow bishii february ee laba kun iyo lix iyo toban waxaanu ku dhawaanay guddiga doorashada dhowaanna waxaa la dahafuray barnaamijkii ahaa xisbiyada badan waxaa idin sheegaya gaalo maalin walba waa i imaan jireen eu switzerland norway waxay ohan jireen goormaad bilaabaysaa barnaamij demonstrationka markaanu guddigii ku dhawaaqnay markaanu ilaa hadda xataa afurnay xisbiyadii hal doolar nama siin waxaan islahaynba waxyaabaha ay danayaan bay ka mid tahay ya waa la hadalnay maalin baan is aragnaa waxa ku bixinayaan qarashna ma jirto annagaana laka rabaa marka dowlad ahaan inaanu hirgelino waa mashruuc dhib badan shaqo badan buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay civic education wuxuu u baahan yahay voter registration wuxuu u baahan yahay demarcationkii xuduudahii degmooyinka dadka in la diiwaan geliyo wuxuu u baahan yahay in aanu samayno maxaa la yidhaahdaa dadkii la wacyigeliyo civic education la sameeyo in la xuduudihii degmooyinka la suubiyo waxaan rabka inaan idiin sheego insha allahu inkastoo qorshahaygu annagu uu ahaa laba kun iyo sagaal iyo toban in la gaaro one man one vote haddii aan xataa aanaan gaarintaa waxaan rajaynaynaa wixii hore u jiray wax ka badan oo ka qurxoon in laba kun iyo sagaal iyo tobankay dhacda insha allah dirayna Een, taasna taasaan kaga baxayaa arrinta kale oo aan rabno inaan waxyar ka idhaahdo waxaa weeye dowladda puntland iyo dowladda federaalka waxaan soo dhoweynaynaa runtii doorashadii ka dhacday Punt- een, dowladda ee xamar ka dhacday puntlandna waxay ku lahayd doorka koowaad bay ku lahayd meeshii lagu aasaasay inay doorasho dadban dhacdo oo aan oday us- wax soo xuline in ay cocus dadka ay doortaan puntland bay ahayd april 2016 ayaan ku saxiixina aniga cumar cabdirashiid garowe konton qof inay wax doorato garowe aan ku saxiixinay in doorashadu ka dhacdo degmooyinka oo dadku ay soo doortaan xildhibaana iyaga accountable ah garowe aan ku samayn ka bacdina doorashada xaar bay dhacday waxaa ku guulaystay maxamed cabdulaahi farmaajo walaalkeen waa soo dhoweynayna waana taageerayna
Isoo tagnaan inan tibraayon qabiil ruxuun isoo tagnaan tala ku goyno lo taagaynin
waktigaa xiriiraa la yidhi marka waa soo gabagabeynaya Een, isna ka bacdina dee wuxuu soo doortay ba- een, ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo nin la yidhaaho runtii wanaagsan oo anu waa saaxiib nahay marka waxaan rajaynayaa dowladdani inay wax badan ka ka duwanaan doonto kuwii ka horreeyey insha allah kolley waxaan aaminsanahay wax badan haddaanan helinin shartooda waa ka nabadgelayna insha allah Een, ugu dambayntii een, anu wax dardaaran idin sheegaya ma jirto dardaaranku waxaa weeye waddanka aad joogtaan wax ka noqda ilmo fiican koriya sharcigiisa ilaaliya waddankiinna waxaad keeni kartaan keena dhaqaalihiinna aqoontiinna iyo waxaad ka barateen waddankan oo fiican waa mahadsantihin
yaa salaam yaa salaam yaa salaam horyaal business center waa hoogii ganacsiga soomaalida birmingham oo lagu habeeyo
kabaanna bixin waa soo gabagabaynaynaa waa hagaag daawadayaasha telefishinka iyo raadiyaha